maanta waa maalinimo isniin ah waana maalintii afaraad oo dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin xaafadaha kala duwan ee magaalada sidoo kale magaalada waxaa ka shaqaynaya maamulka islaamiga ah in badan dadkii ku noolaa magaaladan weli waa ay ku sugan yihiin inkastoo ay jiraan dad badan oo halkan ka barakacay kuwaas oo la ii sheegay in ay magaalada isaga baxeen markii ciidamada atmis ay magaalada ka soo duqeeyeen magaalada golweyn ee gobolka shabeellaha hoose duqayntaasi waxaa ku dhintay shan ruux oo ka mid ah dadka ku dhaqan buulamareer qaar ka mid a dadweynaha oo aan kula kulmay magaalada waxa ay ii sheegeen in muddadii ay magaaladan ku sugnaayeen ciidamada atmis ay ka geysteen dhibaatooyin lixaad leh waxa ay sheegeen inay xirmeen goobo badan oo lagu ganacsanayay tacabka beerahana uu aad hoos ugu dhacay dadka waxa ay iminka aad ugu farxeen maamulka islaamiga ah iyagoo naawilaya in magaalada uu dib ugu soo laabto maamulkii islaamiga ee sagaal sano kahor ka shaqaynayay halkan kuwaas oo horumar gaarsiiyey magaalada waa kuwan qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada buulamareer oo warbaahinta alfurqaan kula hadlay bartamaha magaalada buulmareeraan joognaa waa gartay ka waran magaalada buulmareer xaalkeedu waa sidee wallaahi xaalkeeda bariga dhexa waaye waa iska qaab daran tahay dadkii waa ka qaxeen dagaal waa ka dhacay hadduu dagaal ka dhacayna waa laga kala tegay meesha nin walba gurigiisuu dhex fadhiya ilmihii carruurtii wax kurtaaray u qaxa wax qoryoolay u qaxa wax dacaaraha aado nin walba carruurta waa dheer nin walba gurigaa lagaa fiiqin u dhex fadhiya waa gartay yaa idinla jooga
hadda walaayada islaamka u jiiday waa gartay magaalada ka waran dagaal culus baa ka dhacay wax khasaare ah miyaa dadka ka soo gaaray haa dad shicib baa dhammaaday ilaa intee adigu maqashay ama aba aragtay waxaan arkay hoobiyaal laga soo tuuray galweyn saddex qof ku dhimantay hindheegaan ku arkay midda kaleeta labaad xalay maqribkii waxbaa lasoo tuuray inuu xerada ku dhacan u malaynaa gurigaan horsta ka galeenay waa maqlaaya midda kale xeradaas amisom markii la galaayay laga soo baxay walaayada ka soo baxday dad shicibaa ku dhammaaday ayaga duqeeyeen wax duqeeyeen iyo wax kaloo meesha tegaba niman dhaawac ku jiri wixii meesha ka soo baxa madaxay ku dhufanayeen xaalad horta sidaasay ahayd hadda marka maalintii afaraad magaalada waa ay degan tahay wax dagaal kuma jiro meydadka amisomna waa ay daadsan yihiin weli meedka amisom way daadsan yihiin wixii meed oo dhan waa daadsan yihiin haye ku dar adina xaalkasee waa sidee bismillaahi raxmaani raxiim xaalka xaaladda barbariga dhex maraysaa magaalada arbusheed badanaa ku dhacay ciisheeda barakac badanaana u dhacay alxamdulilah hadda waa iska fiicnay walaayada islaamka noo joogtaa nabadaan qabnaa aad maxaa ka shaqayn jirta baaburaan wadaa waa gartay ehelkaada ka waras waa sidee ehelkii kulli waa qaxeen wax joogo ma laha
dad wax soo gaaray meesha tiradooda taas ma sheegi kara ilaas waan dheska inaa u dhammaaday oo baktigiis meesha yaala aan arkay sidoo kale magaalada weli waxaa daadsan meydadka ciidamada atmis meydadka qaar waa ay dildilaaceen gudaha xerada iyo bannaankeedana waxaa lala joogi la'yahay qurunka askarta saraakiil ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa ii sheegay in magaalada ay ka bilaabayaan ololo nadaafadeed sidoo kale xeradii lagu laayay ciidamada atmis waxaa lagu arkayaa qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada buulamareer kuwaas oo weli daabulanaya agabyadii ay ka carareen ciidamada shisheeyaha maxamed daahir warbaahinta alfurqaan buulamareer